alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan kusoo jirnay kitaabka fadl islaam shaykh lislaam maxamed bin cabdiwaab raximah llah qaala mualif baabu ma jaءa fi gurbat lislaami wafadli lgurabaa'i waqawlihi tacaala falawlaa kana min alquruuni min qablikum uluu baqiyati yanhawna can ilfasaadi fi lardi ila qaliila miman anjayna minhum can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan bada-a alislaamu gariiban wasayacuudu kama bada'a fatuuba lilgurabaa rawahu muslim waxa u leyahy sheekhu baabu ma shaybu baabu ya jaa ku yimid fi gurbati lislaam islaamka qariibnimadiisa islaamka qariibnimadiisa oo aan la oqoonin oo dadkiiba uu qariib ku yahay wax lala yaabo uu yahay iyo wuxuu baab u yahay wafadlil gurabaa dadka gurabada ee lala yaaban yahay islaamka markay ku dhaqmaan wanaagooda iyo fadligooda ayuu baab u yahay wa qawlihi tacaala ilaahayga sarey qowlkiisuu baab u yahay falawlaa kana min alquruun ay fahallaa kaana muxuu ahaan waaye min alquruun ay min alumami umadihii min qablikum idinka idinka horreeyey maxay uga mid ahaan waayeen uluu baqiyaten ay uluu khayrin kuwa khayr leh yanhawna oo reebaya uluu baqiyada yanhawna reebaya oo nahyinaya can ilfasaadi fasaadka fil ard dhulka la fasahaadiyo maxay hadday kamid ahaan lahayd ummadihii idinka horreeyey kuwa khayr leh oo wanaagsan oo fasahaadka dhulka macsida fasaad filard waa macside dhulka lagu macseynayo ka hortaga oo reeba oo dadka ka ka ka reeba ilaa qaliilan ha yeeshee ilaa qaliilan in yar oo minhum iyaga mooye oo miman kuwii kamida anjeyna aan badbaadinay mooye minhum iyaga kamida aayaddaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay ummadihii hore inay ku wanaagsaneyd in laga dhex helo dad fara badanoo wanaagga amra xubidana reeba oo fasahaadka fil ardi ka hortaga laakiin wax yar uma dad aada u yar baa sidaa ahaa marka in la reebo fasahaadkii dhulkii lagu macsiyeysanayay xumidii laga hortago waxay kamid tahay waxa weeyaan dadka saa yeelaa ulow baqiya ay ulow khayr wa fadl dad wanaag u saaxiiba wey mafhuum lmukhaalafa dadka aan sidaa yeelinna waa dad shar u saaxiibo wey oon wanaagii amrin xumidiina aan reebin wacan abi hurayrata marwiyin waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga weriy abu hurayra radia allahu canhu ilahi raalliha ka hale marfuucan xaal uu yahay xadiidku mid la kor yeelay yani abu hurayra wuxuu rasuulkaan maqlay ama rasuulkaa yihi sala allahu aleyh ali wasalam badaa waa bilowday alislaamu islaamki qariiban iyadoo lala yaaban yahu bilowday islaamki wase yacuudu wabu laaba doonaa kamaa sidii badaa uu ku bilowday ee fa tuubaa janna waxay u sugnaatay ama geed tuubaa layraa waxay u sugnaatay lilgurabaa lilgurabaa kuwa gurabadaho lala yaaban yahay islaamkii ay ku dhaqmayaan caqiidatan wa cibaadatan wa akhlaaqan wa suluukan wa manhajan islaamkii ku dhaqmaayaan daraaddeeda lagula yaaban yahay gabadhii mu'minada ahayd ayaa xijaabanaysa waa lala yaaban yahay waa ini qaabanay waa lala yaaban yahay gabadhii baan waxa weye ilma adeeradii aan gacanta u taagayn oo aan salaamayn waa lala yaaban yahay gabadhii baa hadday aroosto arooskeedii waxa weye nimanay naago aanay isku qasmayn oo meesha fiska iyo fasahaad lagu sameynay oo oranaysa maya kama qayb gelaayo waa lala yaaban yahay qof la yaab loo aad loola yaabo wey ha waa tusaale wahakada ninka dhalinyarada ahaa ayaa ilaahay subxaana watacaala diintiisa ku dadaala waa lala yaaban yahay dadkii marka dadka noocaasa ee ilaahay diintiisii ku sugan ee sidaa daraaddeed loola yaaban yahay tuuba ayaa usugnaatay nabi sala allahu aleyh ali wasalam warawaahu waana weriye axmedu axmed waa imaam axmed bin xambal raximah llah min xadiidi ibni mascuudin buu ka wariyay ibni mascuud xadiidkiisa radi allahu canhu wafiihi waxaana kusugnay xadiidka qiila waxaa la yidhi yani rasuulkaa la weydiiyey man waa kuma alqurabaau rasuulka alla qurabadu waa kuwe qaala wuxuu sl annuzaacu waa kuwa googooska oo meel qabaa'ili qabiilooyinka kamida qabiilooyin qolaba meel ku nooshaha weyaan umad fara badan maaha inkastoo la daciifiyey asarkan dambe ha yeeshee saan hore u sheegay nusqadan lagu jamciyey adaliilu rashiid ilaa mutuni caqiida watawxiid tadciif fara badan baan ku arko wadaadku uu tadciifinayo axaadiis sugan ka lala socdo wafii riwaaya riwaayad waxaa ku sugan markii nabigu sala allahu aleyh waalihi wasalam la weydiiyey yaa waa dadka qurabada ee lala yaaban yahay jannada usugnaatay ama dirida jannada ku taal aladiina kuwa yaslu yasluxuuna wanaaga wanaagsanaanaya iyagaa wanaagsanaanaya ficil laazima waay idaa marka fasada ay fasahadaan annaasu dadku dadku markay fasahadaan oo qalloocdaan oo caqiidadoodii ama cibaadaadkoodii ama akhlaaqiyaadkooda ama wixii oo dhan ay fasahadaan kuwa iyagu wanaagsanaanaya waaye buu yiri sa slam warawaahu waana weli axmed axmed baa weli imaam axmed wa raximahullah min xadiisi saciid bn abi min xadiisi sacd bn abi waqaas waana casha mubashariina biljana wa tobanka jannada loogu bishaariyo kamid yahay wafiihi waxaa kusugnaa xadiidka nabi sal slam wuxuu yihi fatuuba tuuba waxay usugnaatay yowmaydi maalinta lilgurabaa ayay usugnaatay idaa marka fasada ay fasaadaan annaasu dadku walitirmidiyi tirmidina waxaa usugnaaday imam tirmidi min xadiisi kasiir bn cabdillaahi waxaa usugnaa abiihi can jaddihi inuu nabi radiallahu canhu an nabi sal slam inuu yihi fatuuba tuuba waxay usugnaatay lilgurabaa waa kuwey ya rasuulallah aladiina kuway yuslixuuna wanaajinaya keliya iyaga unbaa wanaagsan maaha sidoo kale way wanaajinayaan maa shaybay wanaajinayaan afsada ay fasahaadiyeen annaasu dadku oo min sunati sunadeeda kamid a wixii sunadeeda kamida uu leyahy nabi sal slam ay dadku fasahaadiyeen ay wanaajinayaan bidicii ay dadku wadeen oy sunada nabi sal slam ku fasahaadiyeen ayay bedelayaan ay sunay ku bedelayaan wacan abi umayata qaala sa'altu abaa saclabata alkhushaniy radia allahu canhu abi umaya waxaa laga weli wuxu waxaan weydiiyey abaa saclabata alkhushaniy saxaabigii nabiga sal slam weye weliba khaadimu rasuulilah sal slam wey xadiidka qufaynka saxaabiga weliye wey kamid yaha saxaabada wey kayfa waxa uu yihi kayfa sideeba taqulu ka leedahay ha aba saclabaa la weydiiyey abi umaya weydiiyey kayfa sideebaa taqulu kaleela fi hadi aaya aayadan ilaahay ku yili yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen calaykum ay ilzamuu waxaa laazimtaan wawaajib idinku anfusakum nafsadiina nafsadiina un ku dadaala laa yaduru ma dhibayo kum idinka idin dhibayo idima dhibayo man mid waa faacil oga ismawsuulkaas maxalligii wuxuu dhacay faacilka man idin dhibi maayo dalla luma idaa haddii ihtadaytum adinku aad hanuunka dalabtaan haddaad adinku hanuuntaan cidda luntaa oo dariiqa ilaahay ka luntaa hanuunka ka dhuntaa adinka idin dhibi mayso adinku tiina oon ku dadaala nafsadiina oon ku dadaala aayadda saxaabiyow aayaddaa ka horran buu yidhi aayaddaas waxaa ku sugan in qofka un isagu uun nafsiisa u uu daryeelo isagu un u tooso hadduu isagu hanuuno dadka kale haba lumaanba isagu inaanu shaqo ku lahayn waxba dhibaanay ugeysanayn ilahay agti aanu wax dembiya ka lahayn saasuu su-aasha u fahmay qaala wuxuu yihi marka saxaabigu amaa wallahi ilaahay baan ku dhaarte laqad xaqiiqda sa-aalta waad weydiiday canhaa can macna alaaya aayadan khabiirad mid xog ogaal u ah oo aqoon lahaad weydiiday sa-aaltu waxaan weydiiyey canhaa ay can ilaaya aayadan macnaheeda waxaan weydiiyey rasuulallahi ilaahay rasuulkiisa rasuul macna mursal ilaahay kow soo diray sala allahu aleyh waali wasalam saxaabiga laftirkiisa ba aayadda su-aal ka keenay mana iska qiyaasine rasuulkuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ujeedaa marka inkastoo saxaabigu radiallahu tacaala canhu u ahaa carab luqadda carabiga oo qur-aanku kusoo degay xadiidka nebi sal salam oo hadalkiisii yahay luqaduu ku hadlayay haddana yani luqaduu ku hadlayay ay kusoo degeen qur-aanku hadalkii rabbiye haddana waxaa dhacayda marka gabal inaanay adilada qaarkeed macnaheeda aanay fahmayn marka sida ay dhacdo way weydiin jireen marka cidda taqaanay weydiin jireen nebiga sal slam ilaa yoomina haada saasaa raa qofkii saxaabi raacayo waa waajib in saxaabada la raacee in uu maxay uu weydiiyo wixi uu gara waayo si iska mala'waale iska qiyaasay weliba uu weydiiyo ciddii uu cid ku tuhmaayo cilmi ku tuhmayo oo isleeyahay ama cilmigan aqoon u leedahay sunnada garane iyoay garaneen waxyiga ilaahay maaha cid kasta saaltu waxaan weydiiye canhaa can ilaaya rasuulallahi baan weydiiyey sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yii nebigu sala allahu alayh wasalam bale iska dhaafa inaadnan wanaag aadnan dadka amrine i'tamiruu isamra bilmacruuf wanaaga isamra watanaahu watanaahaw watanaahu iska reeba watanaahu iska reeba can ilmunkari xumida iska reeba xataa marka xataa idaa intii ra'aytum aada aragtaan shuxa naf jacayl mudaacan loo hoggaansamayo naf jacayl iyo adduunyo jacayl iyo wahawan hawo mutabacan la raacayo iyo wadunyaan adduunyo mu'asharatan la dooranayo waijaaba waijaaba kullidii ra'yin mid kastoo figrad leh cajabgelinta bira'yihi ra'yigiisa uu ku cajabgelinayo mid kastoo ra'yi leh ra'yigiisa uu cajabgelinayo qof kasta fikradiisaa la quman ha qof walba qumanihiisa qoorta ugu jiray dhahan soomaalidu luqunta ugu xiran yahay qof walba qumanihiisu ila toosnaantiisu ujeeda wa xaqiiqa waa waxa weeye waa waa dabci bani aadamka asalkii saas wey ilaa man aslaxahu llah nasal allah an yajcalna miman yuslixhum allah caza wajal marka oo aada aragto qof kasta fikradiisa inay cajabgelisay facalayka ay falzam waxaad laazimtaa binafsika nafsadaada laazim markaas adigu taada oona u istaag haddii aada aragto dadkii oon lilaahiba ahaynba adduunyayba u dhaqaaqayaanba hawadoodu raaca qofkii adduunyadu doorana fikradiisuu la yaaban yaho cajabgeliyey mucjabun biha ad ugu yaaban yahaba qofkii arrimahaasaaba indatireenba facalayka waxaa laazimtaa dushaada binafsika nafsadaada laazim markaas dadkaanu dad usoo jeedo khayr in loo sheego maahee waxaad u sheegtaba nabadgelayaanba wakti unbaa kaaga lumi faa'iida ma jirto ka imaan maydo saa hadday tahay naftaada adigu ku dadaal wadac dhaaf ay utrug canka xaggaayo alcawaama ay wadac alcawaama canka caamada iska dhaaf dadkaa guud iska dhaaf dadkaa iska dhaaf mar haddii halkaa gaa arrintu gaarto adigu da naftaada un ku dadaal fa ina maxaa yeelay bu nebi sal sla min waraayiku waxaa idinka dambeeya ayaaman maalmaha idinka dambeeya alsabru sabarka fiihina maalmaha dhexdooda lagu dhex sabro oo xaqa lagu sabro mithlu lqabdi qabasho oo kale weeya cala aljamri dhuxul daba la qabto in lagu sabro xaqa maalmahaas idinka dambeeya waxay lamid tahay in dhuxul daba gacanta lagu qabto wax sahlan ma aha wax sahlan maaha qofku inuu maalmaha diinta ku dhaqmo wax sahlan maaha wax sahlan maaha wuxuu cunaayey inay xalaal noqdaan aan sahlanayn wuxuu eegaayey inay wax wanaagsan noqdaan baan sahlanayn wuxuu dhegaysanayey inay wax sahlan noqdaan wax wanaagsan noqdaan aan sahlanayn dadkooda dhaqmaayey inay dad wanaagsan noqdaan ayaa sahlanayn ma ujeeda noloshiisa dhanba wax sahlan maaha lilcaamili kan camal ka samaynaya oo khayrkii ku dhaqmaya fiihina maalmaha iyaga ah mithlu ajri khamsiina konton ajarkoodao kaleu leeyahay rajulan oo nin ah konton nin ah ha tamiiska nasbi konton raga ajirkooduu leeyahay oo yacmaluuna camal samaynaya mithla camalikum camalkiina oo kala samaynaya maalmaha noocaasa oo xaqa oo lagu sabra ay sidaa u adag tahay oo dhuxul daba qof haya oo kale dhuxul daba miyaa la hayn karaa qofka hayaa imsuu hayn karaa wax sahlan maaha mubaalaga waxa aada loogu xeel dheeraana sunnada oo lagu dhagaysay u dhib badan tahay maalmaha iyaga qofkaas jooga marka waxa uu leeyahay ajarka konton kun ajarka konton qof oo camalkiinoo kala sameeya qiila waxaa la yidhi minmaa konton laa qof ma anaga naga mid yihi rasuulka allow am minhum mase iyaga kamid yihi konton annaga naga mida miyaa waktigaas midkoo iyaga kamida oo camalkooda oo kala samaynaya mase midka waktigaa jooga sabarkaas acmaasha in lagu sabro ay sidaa u adag tahay qofka camalka sameeya konton dadka waktigaa jooga camalkoodao kale muuleya saxaabada meeshaas su-aal kale ka keenay qaala wuxuuli sal bale maaha kuwa waktigaa jooga konton lamida inuu camalkooda kale leeyahe minkum konton adinkayda kamida saxaabo camalka aad samaynaydiin mid lamidaho kuwaas iyaga ah qofka noocaas ee waktigaa jooga ayuu leeyahay rawaahu waxaa wariyey abu daawuuda watirmidiy warawaa waa wariyey ibnu wadax macnaahu macnihiisoo wariyey min xadiisi ibni cumar buu ku wariyey radia allahu canhuma wa lafduhu kelimooyinkiisuna waxa weye lafdigiisu ina min bacdikum gadaashiina waxaa ah saxaabo ayaama maalmaa ah lisaabiri kan sabra fiiha maalmaha dhexdooda sabra almutamasiki waa sabirkiyaa la fasira ee ku dhegan bimithli maa antum calayhi ilyawm bimithli maa shay mid lamida ku dhegan antum adinku saxaabo caleyhi maaga dushiisa alyawma maanta a ku sugan tihiin lahu wuxuu leeyahay ajru khamsiina konton amaal gudkood konton ajirkood buu leeyahay minkum idinkada kamida uma dabama qaala wuxuu yihi anba'anaa moxamed ibnu saciid yani ibnu wadax wey anba'anaa asadun qaala anba'anaa sufyaan ibnu cuyayna can aslam albasriy can saciid ibn abi lxasan qaala qultu lisufyaan yani ibnu cuyayna can inabiyi sala allahu calayhi wasalam ma nebiga calayhi asalaatu wasalaam sufyaan bu muu arrinkan ka hadlay hadalkan ma nebiga ku hadlay maalmaha dib ka imaan doona waktigii nabi sal selam waktigiisi ka dib imaan doona ee in xaqa lagu sabra ay saa u adag tahay qofkii dadkaas kamida xaqa ku sabra konton acmaasha saxaabadu ay sameeyaan oo kale inuu leeyahay abaalgudkooda oo kale ma hadalkii nebiga calayhi salatsalaam buyi qaala wuxuu yihi nacam haa buu yihi qaala wuxuu yii nabi sal selam sababtii ugu cadday nebigu inakum adinku saxaabo alyawma maanta calaa bayinatin caddayn baad ku sugantihin min rabbikum xagga rabbigiina ka imaatay maanta adinku saxaabo cilmi baad ku sugantihin weyaan ta'muruuna waad amraydaan bilmacruufi wanaagaad amraydan watanhawna waad reebaydaan cali munkar xumidana waad reebaydiin acmaasha ugu adag ee diinta waa wanaag oo la amro xumida la reebana waad ku dhaqmaydiin oo cilmigiini aqoontiini diinta waxaad ku darteen ku dhaqan wa tujaahiduuna waad ku jihaadaydiin waad ku dagaalgelaydiin fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa walam yadhar mana muuqan fiikum dhexdiisa kama muuqan assakrataani labada sarkaan labada shay ee qofka uu ku wareegsan yahay ku sarsaaniy oo caqliga kaga tegay sakratuljahli aqoon darrida sarkaankeeda iyo wa sakratu xubil caysh nolol jacaylka sarkaankeediina idinkuma dhicin wasatuxawaluuna waa laydin wareejin doonaa waa laydinka wareejin doonaa can daalika arrinkaa isaga ah arrinkaa ah inaadnan ku sugnayn labadaas sarkaan oo aqoon darri iyo adduunyo jacayl aana idin dilan waa laydinka wareeo waa laydinka wareejin doonaa mar waxaa imaan doona muxuu ahaa dadku ay ku sugan yihiin sakrat aljahli iyo sakratu xub alcaysh marka laga reebo qof yar falmutamasiku qofka ku dhegan yowma idin maalinta maalinta iyada ah bilkitaabi kitaabka iyo wa sunnati sunnada lahu wuxuu leeyahay ajru khamsiina konton ajirkooda kulu leeyahy qiila waxaa leeyahi manhum minhum oo iyaga kamida miya manhum ah minhum oo iyaga kamida miya rasuulka allow qaala wuxuu ni bale iyaga kamid mahaye minkum adinka idin kamidta bal lilidiraab waay wuxuu leeyahay sheekhu walahu wuxuu leeyahay biisnaadin buu leeyahy can ilmucaafiri qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay kow soo dira waxa uu yihi sallah amaan allahu alla caleyhi rasuulka wasalam ha badbaadiye tuubaa wanaag wuxuu usugnaaday lilgurabaa dadka qariibkaada laga yaabanyahay alladiina kuwaasoo yatamasakuuna ku dhegaya bikitaab illahi ilaahay kitaabkiisa ku dhegaya xiina waktiga yutraku laga tegayo wayacmaluuna ku dhaqmaya bisunnatii sunnadeeda dariiqayda yawma tutraku yawma tutraku maalinta laga tegayo kuwa iyagaa waayo marka sheekhu baabkaas wuxuu uga hadlay fadliga ay leeyihiin dadka qurabada ah oo ah dadka diinta ilaahay aqoonta u leh kuna dhaqmaaya khaasatan wanaagii amraaya xumigiina reebaya xaqaasna ku sabraaya dadka iyaga wanaagooda ayuu leeyahay ayuu ka hadlay baabu taxdiiri min albidac qaala imaalif maalik wuxuu yihi baabu taxdiiri min albidac baabu taxdiiri tajdiid baabkeeda weeye min albidaci bidcooyinka laga digaayo bidcooyinkii kadigid laga digaayo ayuu baabu yahay can ilcirbaad bni saariyata radia allahu canhu qaal wacadana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam mawcidatan bariigatan wajilad minha alquluubu wadarafat minha alcuyuunu qulna ya rasuula allah kaanaha mawcidatu muwaddacin ama mawcidatu muwaddicin famaada taxadu ilayna qala uusiikum bitaqwa allahi caza wajal wasamci waطaaca wain ta'amara calaykum cabdun fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kasiira facalaykum bisunati wasunati alkhulafaaءi alraashidiina almahdiyiina min bacdi caduu calayha binnawaajiz waiyaakum muxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wakula bidcatin dalaala qaala tirmidiy xadiisun xasanu صaxiix can ilcirbaad ay marwiyan waxaa laga weri can ilcirbaad saxaabi alcirbaad ibni saariyata radia allahu canhu allaha kaale qaala wuxuu yihi wacdanaa waxaana waaniyey rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam mawcidatan mafcuul mutlaq baa lagu nasbiyey waanuuna waaniyey baliigatan xeel dheer wajilad cabsi geliday wajilad ay la cabsatay minha ay bisababihaa sababkeeda mintaa bimacni baabi wax sababyada kale alquluubu aa la cabsatay faacilkii wa wadarafad waxaa la ilmayday minha ay bisababi waxa weeyaan mawcida mawcidada daraaddeed alcuyuuni indhihiina waa la ilmeeyeen waano aad u xeel dheeraatay oo gaartay buu leeyahy saxaabigu saxaabada gaartay oo quluubtiina cabsi geliday indhihiina ka ilmaysay ayuu rasuulku wacdiyey sida ibn xajar fatxulbaari uu ku sheegay nabigu calayhi salaam khudbadaas waxay ahayd aakhir xayaatii bay ahayd dhimashadiisii bay u dhoweyd wuxuuna khudbadaa ku dhex sheegay arrimo tilmaamaya inuu dhiman rabo calayhi salaatu wasalaam khudbadu marka muasir taafiirkaas bay leed qulnaa waxaan dhaanaysaa markay dhacday yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisow sala alla alay salam kaanahaa waaba iyadoo waanadani mawcidatu muwaddacin mid la sagootinayo waanadii ah ama mid wax sagootinaya waanidi ah ee famaadaa maxaybaad taxadu aad ku ballame ilaynaa inaga noogu ballame ha nooga tegeysaa qaala wuxuu nabigu sala allahu alayh waalih wasalam uusiikum waxaan idin dardaarma oo idin amra bitaqwa allah allah caza wajal taqwadiisa allah caza wajal taqwadiisa taqwa allah waxaa lagu tacriisiyaa lagu qeexaa qeexitaano kala duwan dii lasoo koobo ilaahay oo la adeeco waayo dii la faahfaahiyana waxa weeye an tacmala bitaacati illahi calaa nuurin min allahi tarju thawaab allah wa an tatruka macsiyat allahi calaa nuurin min allahi takhaafu ciqaab allah hadal macnihii sidaa u dhow yahay boo dalqa ibn xabiib uu ku fasiray taqwada waxa weeye inaad ilaahay uhogaa dacada ilaahay aad uhogaansatid aad inaad ilaahay uhogaansatid inaa ilaahay adeecdid adoo aqoon u leh adeecidaa iyada ah oo xujo uhaysatid oo rajeynaya ilaahay naxariistiisa ilaahay ma ilaahay macsidiisa macsida ka tagto adoo aqoon u leh waxaas inay macsi yihiin aqoon diinta ilaahay ka sugnaata adoo haysta maaha adoo dadka iska raacaysa olajeedkaayo u yahay cabsi aan ka baqayn ilaahay ciqaabkiisa taqwo saasa leedahay marka nebigu calayhi salaam wuxuu dardaarmay ilaahay in laga baqo waa mas'alo wasamci iyo maqlid ayaan idin dardaarmay u nabi sal slam yiri iyo wataacati hogaansan aada u hogaansantaan dadka madaxda madaxdii inaad dhegaysataan waxay idin sheegaanna aada aada u hogaansataan maaha inaadnaan bandhegaysanba aada dhagaha ka furaysataan intaad dhegaysatiin inaadnaan warkooda wax kasoo qaadina maaha dhegaysta fuliyana amarkooda waa wixi aan macsi ahayn laa taacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliq xadiis kale nabi sal slam ku yiri inama taacatu bilmacruuf marka madaxdii waxaad yeeshaan maqla oo u hogaansana wain ta'amara ay wain jacala nafsahu amiiran wain ta'amara madaxba ha iska dhigo calaykum dushiinaba madaxa iskaga dhige cabdun addoon addoon nin la yidhaahdo nin addoona oo aan xor ahayn madaxba dushiina ha ha uga dhigo ma ujeeda madaxweynihii yaanoo xataa noqon qof xora ashraaftiisana ashraaftiinaba yaanu kamid noqon madaxa mid waxa waye addoonaba ha noqdo oo weliba keliya maaha addoon addoon akhyaar ahoo dadku ay doorteenoo ilaahay subxaana watacaala diin iyo taqwo ku hormariye maaha oo dadkii sidaa ku hormarinayaan dadki toosan ee waa addoon isagu madaxa iska dhigayoo addoon qofna diyaar u aha inuu madax u noqdee maxaa weeyaan xoog ku qabsado waay xadiid kale nabi sal slam wuxuu ku tilmaamay alaimatu min quraish madaxdu inay quraish noqdaan weyaan ha sida daraadii ansaartu markii nabi sal slam dhintay ansaarta qaarkood soo jeediyay inuu madaxweynuhu in muhaajiriintuna amiir ay keenaan iyaguna amiir ay keenaan laba amiir saa loo yeesho maadaama ay diinta ilaah isku gargaareen saxaabadii kale waxay xasuusiyeen xadiidka nabi sal slam la yidhi madaxda waa quraysh inay kamid ahaato maujeeda waa amarkii nebiga alayh salaam maujeeda xadiis kale oo tilmaama arrintaanu inta quraysh ay gacanta ku haydo khayr bay ku sugnaanay ummadda muslimiinta sidii nebi sal slam u sheegay u noqotay intii quraysh ay hoggaankayday diinta ilaahay faafid iyo xoog iyo muslimiin ayay ka kororsadeen mar alaala markii qoraysh meesha ka baxday dadkii qolo qolay noqday ilaa yawmina haada qolo qolo qolba dhinac bay ka taliyaan marka in madaxdii loo hogaansama xadiiskaa tilmaamay marka madaxweynahan u hogaansami mayno maxaa yeele waa ree hebel xadiidkan waa ka hor imaanay madaxweynaha u hogaansami mayno maxaa yeelay qalab saxaba kuma imaan doorasho kuma imaan dadku ma dooran mawjid isagaa is doortay marka madaxweyne noqon maayo xadiiskan waa ka hor imaanay madaxweyne marba hadduu muslim yahay xukunkiina ula wareegay khalaas waxaa laga rabaa asama wataaca nabigu saa sameeye bu yuri calayhi salaatu wasalaam fa inahu maxaa yeele man midka yaish nool oo minku idinka kamida fasayara wuu arki doonaa ikhtilaafa khilaaf buu arki doonaa kasiiran fara badan kala duwanaansho fara badan arki doonaa khilaaf qofkii adinkeedka nool saxaabadeydu sii noolaada aniga dabaday waxaa hubaala khilaaf u arki doonaa nabi sal slam ummadan hadda midka ah way iskhilaafi doonaan hadday sadaa dhacdo xalku maxawa ma in lawada oyaa gacmaha madaxa la saara alomada waa iskhilaafta la baroorta miya in laysu keeno dadki war isu kaalay isku soo laabta war caqiidada doontiin wado shiicow raafidiyow suusiyow ahlubidacow qaadiyaanow bel oo dhan magaca islaam waxay sheegta xataa gaar aan sheegan islaamka kaali ha laysu tago miya ha la ysururiyo codka hala badiyo walajeed masaasa xala maxaa xal ah nabiga cabdiya alayh salaam facalaykum aysaljamu waxaad laazimtaan fawaajib idinku ah bisunnatii ariiqay nabi sal slam yii markaas sunadayda qabsado ha sunadii nabi sal slam waxaa kamid a taqwada ilahay in la joogteeyo dadka madaxdaana waxaa wixii macruufa loogu hogaansamo facalaykum laazim bisunatii dariiqayga iyo wa sunati alkhulafaa madaxda dariiqooda khulafada alraashidiina hanuunsan almahdiyiina u hanuuninaaya khulafada madaxda iyaguna hanuunsan dadkana hanuuninaya iyagana dariiqooda raaca min bacdi aniga dabaday xadiiskaadaa tilmaamaya khilaafatu nubuwa halaahuuna sana madaxtinimada jidkii nebinimada hayda waa soddon sano oda markay soddonkaa sano eegeen dadka soddonkaa sano ay ku dhammaatay waxay ahaayeen abubakrin asidiiq abubakr abubakar ma kaafka ma korowna sida soomaalida dhahno kaafka waa reebeen abubakrin iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali ridwan llahi caleyh intaas baa soddonkii sano madaxtinimadooda ku dhex dhamaatay soddonkaas sano madaxtinimadooda ku dhex dhamaatay bal noloshoodiyaa soddonkaas sano ku tagtaba soddonkaas sano markay dhamaatay afartan saxaabi mid kamida ma noolayn ridwan allah tacala caleyh marka nebi sal selam sunnadiisii guud ahaan oo amray gaar ahaan wuxuu tilmaamay in muxuu ahaa marka sunadiisi nabi sal slam tilmaamay oo sunadii khulafadana ku ku lamaaniyey maxaa yeelay khulafadu waxay raacayaan oo qura khaasatan markay afarta khulafo ay kulanto oo hubaal ah nebiga sal slam sunadiisi afartaas saxaabi waxay isku waafaqaan abubakr iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali laabudda inay sunadii nebi sal slam ay tahay oo jeedaan saasuu leeyay sheekh alalban raximahullah marka ku dhegow leeyahy nebi sal l slam sunadaas cadduu ku dhega ku qaniina dhe caleyhaa ay calaa suna sunada waxaad ku waxaad ku qabsataan binawaajibi gows dambeelyada gowska dambe ku dhega ilka oonaa ku qabanina gowska ku qabta shay haddaa rabto inaanu kaa fakan waxa weye ama aad rabto masalan hilib oo kale inaad si fiican u jarto hilib adag ilka hore lama aadaysa waxaa lagaaba inay kaa kaa faniiraan ishii kaa elibtii kaa duushaa laga kaa tagtaba kaa jajabto gowska ku qabso khalaas sunadii nabi saas oo kale u qabsadu nabi sal slam leeyahy xadiiskii alqaabid calaljimraad umoodaa inuu u dhow yahay waxay u baahan sunadii aad in loogu dhego dhinacna aan looga zuulin maxaa yeele wadaadkii laftirkiisa laga yaaba sunada inuu garan maro bal cid kale iskaba dhaaf markaa sunada ku dheg wa iyaakum kala ilaaliya adinka iyo wa muxdasaati lumuuri arrimaha kuwooda lasoo dariyey kuwooda lasoo kordhisiiyey kuwooda lasoo lala yimid wey fa ina maxaa yeelay kula muxdathatin wax kastoo lasoo cusboonaysiiyo waa diinteed bidcatun wax cusub wey wa kula bidcatin bidca kastaana dalaalatun baadi waa walaala kuwii markaasuu le may may may bidca kastaa baadi maa bidco diinta kamida fiican baa jirta haye waxaa ku tiri walaabi rasuulka ba yidhi calayh salaam sala llahu alay slam faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala maya maya maya bidca fiican baa jirta su-aasha gabadho haddaaya weydiinayda yaa ahlu ahwa hada arajul aw hadihi almar'a min ahli ilahwa qofkaas ahlu hawaa kamida sunadii nebi sal slam oo caddaatay markaaba wuxuu ku leeyahy maya maya wax kalaa jira qaala watirmidiyu xadiisun wuu yihi xasanun صaxiix buu yihi وعan xudayfata radi allahu canhu qaal kulu cibaadatin laa yatacabbaduha asxaabu muxamadi salى اllahu عalayh wasalam falaa tacabbaduuha faina alأwla lam yadac lilآakhiri maqaala faاtaquu اllaha ya macshar اlqurاء wakuduu طariiqa man kana qablakum rawah abu daawud وعan xudayfata marwi waxaa laga wari an xudayfa radi allahu canhu allah kale qaala wuxuu yihi kulu cibaadatin cibaada kasta xudayfa wama adraaka ma xudayfa radi allahu canhu saaxibu siri rasul slam saxaabiga rasuulka uu sirta ku siraysta wa gaalada islaamka sheeganayda uu rasuulka u magacaabo wa munaafiqiinta kulu cibaadatin buu yihi saxaabi saxaabigu cibaado kasta oo laa yatacabadu aanu ku cibaadaysanin ha iyada asxaabu muxamedin sala allahu alayh wasalam maxamed asxaabtiisii nabiga sal slam cibaado kastoo asxaabadii nabiga sal slam aanay ka cibaado dhiganayn falaa tacabaduuha warka ha ku cibaadaysanina ka cibaado dhiganina maxaa yeelay fa ina alawala kii hore waa saxaabadii lam yadacu ma dhaasin lilaakhiri kii ka kii dambe waa wixi aan saxaabo ahayna maqaalan boos uma dhaasin oraha ugama tegin wax kastoo ora ah wax kasta oo wax weeyaan wax kaasa uga hormara oo khayra ee fattaqu llaha ilaahay ka baqa yaa macshara alquraa ee macshara alculamaa wa tulaab alcilm dadkii aqoonta lahaayo quraa waktigii saxaabada ma aha qof wax akriya oo keliya qura waxaa la yidhaha qofka cilmiga laha la yidhaha maxaa yeele saad og tihiin nebiga calayhi salaam qaabkii uu saxaabada wax u bara waxay ahayd hadday toban aayad bartaan macnaheeda ay baran jireen waana ku dhaqmi jireen markaa kadib ay u gudbi jireen aayaad kale marka qofka iyaga kamid a oo cilmi oo qaari ah wax akriya waa qof cilmina leh isla markaana ku dhaqmo saxaabi wuxuu la hadlaa dadka cilmiga lahay uu la hadli wuxuu leeyahay yaa ma fattaqu llah ilahin ka baqa yaa macshara alquraa yaa macshara alfuqahaa dadka cilmiga u saaxiibka ahayo wakhuduu qaata dariiqa man mid jidka qaata kaana ahaa qablakum idinka horrey war nabi sal slam saxaabigu xudayfa taabiciintii buu la hadlay iyo waxa kale wixii ka dambe war wuxuu leeyahay cibaado aan saxaabadii nabi sal slam ku cibaadaysa ha ku cibaadaysanin maxaa yeelay saxaabadu wax wanaaga idinkagama tegin wanaag ma jiro ilaa waa idin kaga hormareen ilaahay marka ka baqa dadka diinta xambaarsano ahlu cilmiga ah dalabatul cilmiga oo ilaahay ka baqa oo waxaad qaataan jidka kuwa idinka horreeyay rawaahu waxaa weli abu daawuud wa qaala daarimiyu asarkaan dheer dhegeyso faa'iidada fara badan leh akhbaranaa xakam ibn mubaarak anba'anaa anba'anaa camr ibnu yaxya qaala samictu abi yuxadisu can abi qaala kuna najlisu calaa baabi cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qabla salaati alghadaat faida kharaja mashayna macahu ila almasjid فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال خرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حرقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك قال أفلا أمرتم أن يعدوا لسيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق ووقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يبيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر والذي نفس محمد بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مرد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن عمرو بن سلمة رضي الله فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الخلق رواية الحرق بعيد يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب ختمه والله المستعان عليه التكلان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقبر قال وقال الدارمي وحوير رحمه الله أخبرنا وحنوشي الحكم من مبارك أنبأنا وحنوشي قال أكو جفتي وغوه قال وحوير أنبأنا وحنو والرمي عمر بن يحيى qaala wuxuu ihi samictu waxaa maqlay abi waa yaxyaye yuxadisu oo ka warramay can abiihi aabihi qaala wuxuu yihi kunaa waxaan ahayn najlisu kuwa fadhiisanaya calaa baabin calaa baabi cabdillahi bni mascuud cabdillahi bni mascuud radia allahu tacala canhu albaabkiisa qabla salaati alghadaati ay qabla salaati alfajar salaada fajar ka hor wuxuu ka hadlaa taabicigaas bacda dhici jirtay oo kana warramayda cilmiga sharciga ah sida loo qiimeyn jiray waktigii saxaabada iyo taabiciinta dadka ahlucilmigaana looga faa'iidaysan jiray maxabad dadku ay diinta ilaahay u qabeen iyo cilmiga barashadiisa ku dhaqankiisa waxa uu yidhi saxaabiga cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu gurigiisa albaabkiisaan dalabatulcilmiga haddaan nahay aan fariisan jirnay salaada fajar ka hor salaaddii fajar lama gaarin waxay aadayaan guriga cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canhu fa idaa marka kharaja uu soo baxo mashaynaa waa la soconaynaa macahu maciisa ila lmasjid masaajidkaan la aadaynaa waardiye maayo cilmi bay ka baranayaan saxaabiga radia allahu tacaala canhu markuu salaada fajar u socdo gurigiisa inta ilaa masaajidka uu ka taga inta u dhaxayda ayay rabaan inay cilmigiisa ka bartaan oo akhlaaqdiisa ka bartaan allahu akbar ma ujeedaa saasay u baran jireen dadka muslimiinta hore diinta ilaahay ugu dadaali jireen sida khatiib albakdaadi uu sheegay waxaaba jiri jirtaba xiiso kalaas waxaad u taqaaniin oo lagu qaato oo keliya jidkaa lagu qaadan jiray ninka caalimka ah inta uu jidka socdo gurigiisa iyo masaajidka amaba meeshii kaleu aadaayo socodkaa laftirkiisa kalaas u gaaraha jiro cilmiga looga baran jiray daas ninka caalimka ahaa oo masaajidkii fadhiya oo dadkii diinta ilaahay baraaya inuu imaanaya inaanay jirin allahu mustacaan gurigiisa in loogu tago oo gurigiisa cilmi looga qaato iskaba dhaaf jidka intuu maraayaa wax laga baran jiri saasa samay jira marka marka saxaabiga gurigiisa weliba salaada fajar ka hor wa allahu akbar ayaa gurigiisa hor fariisan jireen markuu masaajidka aadaya raaci jireen fajaaa waxaa yimid anaga noo yimid abu muusa alashcariy radia allahu canhu saxaabi kale abu muusa alashcari la yidhaahdo oo ansaariya ibnu mascuud waa muhaajire ayaa noo yimid maalinta ayadaa faqaala wuxuu yidhi akharaja ma soo baxay ilayku adinka ma idiin soo baxay abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan ma idiin soo baxay ibnu mascuud way kunyadiisa bacdu weli saxaabigu abu cabdiraxmaan soo baxay qulnaa wacadanilah maya fajalasa waa fariista macanaa maceeno fariistay la jirkeena u fariistay xataa intii kharaja uu kasoo baxay yani abu cabdiraxmaan cabdillahi bin mascuud inti u kasoo baxay falamaa markii kharaja uu soo baxay qumnaa waa istaagnay ilayhi waxaan u istaagnay xagga ibni mascuud jamiican dhammaanteen waa wada kacnay isagun baa la sugaya faqaala wuxuu yihi lahu isaga ku yidhi abu muusa yani faqaala wuxuu yidhi lahu ay liabi cabdiraxmaan cabdillahi bn mascuud waxa uu ku yidhi yaa ku yidhi abu muusa faacilkii abu muusa alashcari baa ku yidhi yaa aba cabdiraxmaan aba cabdiraxmaan ow inii anugu ra-aytu waxaan arkay aanifan goor dhowey fi lmasjidi masjidka dhexdiisa amran arrin baan arkay amarkaasoo ankartu aan inkiray hu isaga aan necbaysta walamaala mana arkin alxamdu lilahi ilaahay mahadiis ilaa khayran wanaag mooye wax kale ma arkin arrin aanan jeclaysan ayaa misaajidka wax yar ka horkaaday laakin alxamdulilah waxa khayra ma arkay sida imaan doonta subxaan allahi iyo alxamdulilahi allahu akbar bu arkay waa khayr waay saasay ta haddana waxba usan jeclaysan arrintaasaan arkay bui qaala wuxuu yihi saxaabi abcabdullahi bin mascuud baa weydi oo famaa waa maxay huwa isagu waxaad rabta waa maxay faqaala wuxuu ku yidhi in cishta haddaa nooshahay fasataraa waad arki doontaa adaad arki doontidba qaala wuxuu yidhi markaa hadda u hadlay ra-aytu waxaan arkay buu yidhi fi masjid masjidka qowman qolaan arkay xilaqan kooxa kooxa ah xilaqan xalqooyin ah xalqo waxaa marka marka isku soo wareegsan yihiin xilaqan baan arka juluusan oo fadhiya yantamiruuna oo sugaya asalaata salaada salaade salaatalkhadaati horaa loo soo sheegay salaatulfajirkay sugaya fi kulli xalqatin laamka reeb fi kulli xalqatin xalqa kasta rajulu nin baa ku dhex sugan wasi aydiihim gacmahoodana xasan quruurux baa ku sugan dhagxaan yar yar oo quruuraxa la yidhaaha ku sugan gacmaha ku haystaan fa yaquulu wuxuu leeyahay kabiruu allahu akbar sada oo takbiirsada oo allahu akbar dhaha mi-atan boqol mi-atan boqol mar dhaha fa yukabiruun waa takbiirsanayaan mi-atan boqol fa yaquulu wuxuu leeyahay halliluha tahliiliya oo laa ilaaha ila allahu dhaha mi-atan boqol fayuhaliluuna waa tahliilinayaan mi-atan boqol fa yaquulu wuxuu leeyahay sabixu tasbiixsada subxaan allah daha miatan boqol mar fa yusabbixuuna tasbiixsanayaan miatan boqol mar mar noocaasaan arkay salaadii fajaray sugayaan waa xalqooyin halka walba nin ah ayaa dhexdooda jooga nin iyaga kamid ah ayaa hadalkaa ku orna boqol mar laa ilaha illa hu dhaha markaabay dhahayaan maxayna ku tirinayaan tasbiixdaas iyo tahliisa iyo takbiirta qororixi dhagxaanta histeena ku tirinayan si ay u tiriyaan oy tirada u ogaadaan boqol inay tahay ayay sidaas dhagxaantaas isticmaalayan qaala wuxuu yihi ibnu mascuud oo somaaliya maxaylad qulta ku tiri lahum iyaga maxaad ku dhahda marka arrinta arrin qaldan weye ma ma inkirtay ma ka hor tagtay saxaabada manhajkooda waa inaan munkar fala aamusuun qaala wuxuu yihi ma qultu ma oran lahum iyaga kuma dhihin shay-an waxba kuma dhihin haba yaraatee lama hadlin nakira fi siyada naftu fi bilcumuum maba la hadlin buu yiri oo maxaa sababa intidaara ra'yig intidaara amrig arrinkaaga taladaada sugudeed darteed facuul mutlaqa wa aw intidaara ra'yig ra'yigaaga sugid aan sugaayo labadaa mid buu yiri ha ama taladaada ama ra'yigaaga ama waxaad amarto ayaan sugaaya anugu markaa lama hadlin inkastoo waxa ay samaynaya ay qaldan yihiin haddana adigaan jeclaystay saas ma ogtaha maadaama adigaa cilmi badan tahay inaan adiga arrinta kuu dhaafo waana manhajkii saxaabada qofku kuma ordi jirin qofku mana ubandixi jirin mas'alo diiniya isagoo uu joogo qofka aqoon badan taabici baa wuxuu yidhi masaajidkan boqol iyo soddon iyo saxaabi baan kula kulma buu yidhi mid walba wuxuu jeclaa mas'alada in mid kale loo wareejiyo allahu akbar dad ilaahay ka cabsanaya ahaayeen dad caamaa hadda su-aal diiniya u daahi maayaan inta xataa qofka aqoonta leh aanu ka jawaabin ma wa wa maxaa ku jawaab wax weyn ma wata wataad weydiinay walaadka maaa anaaba garanaayo waxaa arkay ninku isku sii daayay masaladii si qaldan uga hadlay sidaa ma ahayn ha dadkan hadda waxa waaye wadaadadan waxa waye qanawaad ka fariisanaya oo cudasaaad asnaanta dacyarta ah aadka da'da u yar ee fadwadii shafka u tumanaya iyagu culimadii waaweyneeyoo jooga ahlucilmigiioo jooga allahu akbar ku cirooba diinta ma ujeedaa ma jirto wiilkaa dhalinyarada hortaagan nasal allah salaam alcaafiya qaala wuxuu yihi afalaa amartahum oo maxaa afalaa amartahum maxau amri weye hum iyaga oo maxaa markay sidaas samaynayeen maxau amri weye an yacudduu inay tiriyaan lisayi-aatihim xubidooda ay tiriyaan wadaminta uguna ballan qa uguna damaanad qaadi weyy lahum iyaga wadaminta una damaanad qaadi weyy lahum iyaga allah yadiica inaanu kalumaynin min xasanaatin wanaagyadooda shay un shay markaan ay wanaagyadii tirinayaan xasanaadkii tasbiixii taaliidii takbiirtii oo maxaad ugu ballan qaadi weyey inaan waxba kalumayn taas ee ay xumida tiriyaan maxaa qofku hadduu xumidiisa tiriyo oo dunuubta uu galay uu tiriyo waxay u dhow yahay inuu xaqiiqda naftiisa garto inaan muxuu ahaa mataqaanaa inuu dembi dhaaf dalbo ayuu gar lakin hadduu wanaagiisa tiriyo oo ku yidha maanta kun maran subxaanallah iri laba kun toban kun oo takbiiraan dambeeyey oo tirinta halkaan ku wado waxaa quruur inuu ku dhaco waxaad umalaynaya waxaas uu tirinaya haddaan xataa wax saxa aan dariiqa saxaan loo samay saxaabi marka wuxuu yidhi anaa ubala maxaad ugu ballan qaadi weyo inaan xubin wanaagoodu inaanu kalumayn haddaana xataa tirin ay tiriyaan oo keliya maxay xubidooda ay tiriyaan uma damadaa waa socda wamadaynaa waa la socna macahu maciisa xataa ataa intii uu kala tegay xalqatan xalqo oo min tilka alxilaq xilqooyinkaa kamid a fawaqafa waa istaagay caleyhim dushooda oo faqaala wuxuu yihi maa waa maxay haadaakan alladii kaas araakum aadin arko tasnacuuna aada samaynaydiin saxaabi wuxuu yidhi isagoo nimankii qooyinka qole kamid u tegey warwaa maa maxaa aad samaynaysiin bu ku yidhi weliba si ay ka dareemeen wejigiisa inuu xanaaqsan yahay qaalu waxay dhaheen yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan o way garanayaan moogtaha xasa waa quruur waxay dhaheen dhagxaan yar yara weeyo nacuddu aan ku tirinayno bihi isaga atakbiira takbiirtii iyo watahliila tahliishii tahliishii soomaalida ay taqaana maa waa laa ilaha illah laga wada meeshaan iyo watasbiixa tasbiixdii dhagxaan un takbiir iyo tahliila tasbiix ku tirinayna waayidhi maxaa ku jaban wa yani allahu akbar iyo laa ilaha illah subxaanala in la yidhaahdo oo qoran wax lagu tiriyo maxaa ku jira qaala wuxu uli facudduu tiriya sayi-aatikum xumidiina tiriya fa ana aniga daaminu idin damaanad qaade allah yabiix inuu idinka lumin min xasanaatikum wanaagyadiina shay-un shayna inuu idinka lumin yani xasanaadkan aad tirinaydiin waxa weeyaan qaabkan aad u tirinaydiin ma sugna maadaama tasbiixaanu ay tahay salaadii fajar ka hor ma soo aroorin in tasbiixda la tiriyo waktigaas tasbiix la tiriya ma soo aroorin marka inaad tiridaan maaha waxay ahayd inay iska furaato iska tasbiixsataan adinkuun tirin waa ko qaladku kale wuxuu ku jiraa tasbiixda inaad dhagxaanta ku tiradaan iyada laftirkeeda sax maaha tasbiix la tiriyo hadday tahay tirakoob la tirakoobo waktigii loogu talagalana ay joogto faraha lagu tiriyaah laguma tiriyo dhagxaan saddex inaad isla tiridaan oo sidaan wada jirka u tiridaan oo mid idinka mida idin amraana xalaqaadkan aada u samaydaanna iyadana waxa weye mashruuc maaha waxaanoo dhan mashruuc maaha haye saxay waa sii wada hadalkiisa wayxakum war hoodiine yaa ummata muxamed muxamed ummadiisow maa maxaybaa asraaca ka degdeg badan halakatakum halaagiina war maxaa idinka maxaa idinka halaagiina ka degdeg badan alla halaagsama ogidina wy saxaabi haa ulaahi kuwaasi saxaabatu nabiyikum nabigeena sala allahu calayh wasalam saxaabadiisii weeye mutawaafiruuna ay min alwafra way fara badan yihiin haa ulaahi saxaabada nebi waa kuwan wey haa ulaahi kuwani haa ulaahi kuwani de ha ismishaal qariib de haa ulaahi kuwani saxaabatu nabiyikum nabigeena saxaabadiisa wey sal sl mutawaafiruuna way fara badan yihiin kuwan waa saxaabada iyagoo fara badan haa ulaahi kuwaas saxaabatu nabiyikum nabigeena saxaabadiisa mutawaafirun jumla xaaliya kadhe xaal iyo iyagoo fara badan iyagoo fara badane saxaabada nabigeena dhex joogaan wey wa haadihi tanina siyaabu nabi xasan dharkiisi wey lam tabla weli ma ma dhamaan ma bulufoobin waaniyatuhu weelashii nabi sal salam wey lam tuksan lama jejebin weli ama lam taksan ma jejebin yani waktigii nabi sal slam wakti dheer ba kama soo wareegin saxaabadiisii baa nool oo dharkiisiiyaa weli wax baaqi ka yihin oo alaabtiisii iyo wax ku cuni jira calayhi salam alaabtiisi isticmaali jiraa weli taaloon jijebinba ama la jijebin see wax u jiraan wakti dheer haddii laga soo wareegi lahaa waxbay ahaan lahayd wakti dheer lagama soo wareegin nabi sal slam saxaabadiisii baa idin dhex joogta see wax u jiraan waladii kii baan ku dhaarte nafsii nafsadaydu biyadihii gacantiisa ku jirtay alla saxaabiy hadalkiisa dhan hadalkiisa dhan ama waa arsaad axaadiisa ama waxa weeyaan aayaadka qur-aanka hay u dhow yihin in allaha laa yudiicu ajra man axsana camala wa ina u iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin hadalka saxaabiga oo dhan allahu akbar nabiga allah alayh salam tababaray waladii kii baan ku dhaartay nafsadii nafsadaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtay ilaahay subxaana watacaala gacan buu leeyahay waxyaabaha gacantiisa ku jiraan waxaa kamid a nafta bani aadamka haye waxa weya waxa weeyaan ilaahay lagu dhaarto way sifadiisa wey inakum adinku ilahay cid ahayn laguma dhaarto ma banaana aabalaan iyo sheekh hebel iyo wadaar hebel iyo calanka iyo dastuurka iyo fulaan iyo waxaa ma banaana ilaahay baa lagu dhaartaa magaciisa ama sifadii sifaatiyi isagaa lagu dhaarta caza wajal waladii kii baan ku dhaartay nafsadii nafsadeeda biyadii gacantiisa ku jirtay inakum adinku nimankiinaad xalqooyinkaan sidaan u dhaqmaayo lacalaa millatin ay la calaa diinin diin baad ku sugantihiin hadyi baad ku sugantihiin madhab baad ku sugantihiin hiya iyadu ahdaa ka hanuun badan min millati muxamedin sala allahu calay wasalam moxamed milladiisi dariiqadiisi jid baad haydaan kii nebiga uu ku sugnaa ka wanaagsan aw amase muftatixuu baaba dalaala lumid iyo baadi albaabihiisa kuwa furaayadaatiin ay muftatixuunay ahaydeen nuunkaas lilidaafa loo xadfiyey nuun aljamciga iyo nuun almusanaaga cinda alidaafati waa la xadfiya marka muftatixuuna baaba dalaalahayd ujeeda oo waxa waye waa khabarkii inada way inakum muft khabarkii muftatixuuna ahayd laakin waa la xadfiyey aw amase muftatixu baaba dalaala baadi albaabkeeda kuwa furaya baa siiyey laba mid waay ilaahay baan ku dhaartay nafsadaydu gacantiisa ku jirtee ama nabiyullaahi maxamed sal slam baad ka hanuun badantihiin oo dariiqkiisii ka fiican baad haysiin ama albaab baadiyaa furayday waa iska cadda wainaa aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin annagaya adinka midkiina unbaa ama hanuun ku sugan ama baadi midkan baa baadi ku midkan baa hanuun ku sugan qurayshay bal idinku isbardhiga allahi khaaliqaha keligii cid dadka u yeeray hala caabudo iyo cid dhagxaan iyo dhir iyo wax dhintay iyo jini iyo ugu yeeray waxaan aqoon u lahayn waxna u taray mid un baa hanuun waa cadda maujeeda saxaabigu marka wuxuu yidhi ama nabiyullaahi maxamed sal l slam dariiqadiisii hadigiisii diintiisii mid kan waa hanuun badan baad ku sugan tihiin danqaafkaan aduu danqaafkiisii maahe ama albaab baa ayay furayd wax ka dhexeeya male qaaluu waxay dheheen marka arrinta arkeen wallahi ilaahay baan ku dhaarnay yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaano maa aradnaa ma aanaan doonin ila alkhayra khayr mooye ma jeeda istifnaagaasa lagu nasbiyey waa taamun manfi ilaahay baan ku dhaaranay waxaan wanaagayn ma aanan rabin ay dheheen yani carada intaan la-eg iyo baadida intaan la-eg meesha maba taalla wa wallahi annaga daacadana ha mar haddii aad aan kuu sheegna inuu yahay xasan nacudu bihi takbiira watahliila watasbiix aadan ku qancinin ma ujeedaa ood arrintaa aadan ku qanci arrintaa aadan aqbalin haddaba qalbigeeda kaaga warramayna wallahi waxaan khayran ma rabin alla rabna inaan u dhawaano saxaabi muxuu yidhi waana waxa weye sheekh albani wuxuu leeyahay qof kastoo saaxiibulbidcaa waa wax xujaysto waay labada arrin waa xujaysta oo maxaa ku jaban waa takbiir iyo tahliil iyo tasbiix salaad unbuu sameeyey maxaa ku jaban iyo khayr waxaan hayn rabna annaga daacadaana xumi lama jeedno maxabadii rasuulka nagu jirta waxaadala noocaasay ku leeyihin saxaabi inuu arrinkaa yeelay qaala wuxuu yidhi wa kam badanaa badanaa min muriidi mid doonaya lil khayri wanaag mid doonaya alla badana badana oo la yusiiba aan heleelaynin hu khayrka alla qofka wanaagga raba ee aan heleelay fara badana soomaalida waxay dhahaan waa rabaa roobaa lagu waay maantoo dhan dadku celcelido waa rabaa waa rabaa waa rabaa roobaa rabaa kuwii baa maayo waa rabaa waa rabaa roobaa lagu waay marka khayr baan rabaa macnaheedu maa in lagu helayo khayrkii khayrkii dariiq loo mara u leeyahy ina rasuula allah bal dhegeyso saxaabigan saxaabada cilmigooda so u fog yahay aan ogaantide faraasada ilaahay siiye fahamka ilaahay diinta u siiye saxaabada waxau yihi ina rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam xadasanaa ayaa noo sheegay ana qawman in qolo yaqra'uuna ay akrinaya alqur'aana qur'aanka laa yujaawizu aanu gudbaynin taraaqiyahum kalxamahooda dhuuntooda aanu dhaafaynin rasuulka wuxuu nooga warramay alaysa qola qur-aanka akrinayso halkaa dhuunta aanu u dhaafin gudaha u gudbi maayo ma fahmaayaan ma fahmaayaan qur-aanka afka unbuu ku egyahy qalbiga ku dulci maayo ma garanayaan qur-aanka ay akrinayaan waxa uu leeyahy ha qoladaas noo sheegay saasala weymullahi ilaahay baan ku dhaartee maa adri garan maayo lacalla waxaa laga yaaba aktharahum kuwaa badankood kuwa nebiga sal slam uu ku sheegay inay qur-aanka akrinayaan oo luqunta aanu u dhaafaynin kalxanta aanu u dhaafaynin waa khawaarij nimanka la yidhaah wallahi waxa ma garanayo waxaa la arkaa in badankood kuwaa badankood minkum adinka idin kamid yihin kuwiinaan ihor fadhiyo wallahi waxaa laga yaabaa ma garanayo aniga laakin waa idinkaga baqayaa kuwaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ee khawaarijta ee sidaa ka yiri adinka inaad tihin haye subxaana allah uma dabadeed tawallaa waa jeestay canhu iyo waa ka jeestay saxaabigu intaa markuu yidhi waa iskaga teg maas lagaa dayn ma caayin xujo cilmiguhu kula hadlay waa ka tegay radia allahu tacaala muxuu sameeyahay faqaala wuxuu yidhi camar ibnu salama taabiciga layidhaha camar ibnu salama oo dadkii kamid ahaa cabdullahi ibni mascuud radia allahu tacala canhu markaa la taagnaa oo dhacdadaa xaadiray ayaa warramaya waxau ra'aynaa waxaan aragnay caamata ulaa'ika kuwaas dhammaantood ama kuwaa dhammaantood ama badankood alkhalqi khalqigaas ama alxilaqi xalqooyinkaas dhammaantood wey waxaan aragnay e yutaacinunana oo na tacninaya oo nala dagaalamaya yawma naxrawaan naxrawaan maalinteedii maca alkhawaariji khawaarijta la jira maalintii naxrawaan dagaalkii uu ka dhacay khawaarijtu iyo dhex maray cali radia allahu tacala canhu iyo mu'miniintii la socday maalinta iyadaa xalaqooyinka iyagaa waxay ahaayeen kuwii khawaarijta la jiray oo nalaynaya buu leeyaha taabicigu allahu akbar asarkana waa asar sugan wey saxiixa daarimi sanad kusoo wariyay aimo badan soo saareen waxaa la yaabale walaalayaal saxaabiga cabdillahi bin mascuud wuxuu dhintay yowma nahrawaanka dagaalku u dhacaayo ka hor lix sano ama toddoba sano u dhintay radia allahu tacaala canhu oo labiyo so labiyo soddonkii hijrada ama saddex soddonkii ayuu dhintay lix sano ama toddoba sano ka hor maalintii nahrawaan khawaarijta rasuulku cali radi allahu taala uu la diriray oo weliba kuwii nabi sal slam uu sifeeyey oo ninkii suxulkiisa ama xusulkiisa oo u ekaa sida ilaahay u abuuray naas qof dumara oo kale xataa ee saxaabigu markuu la dagaalamo cali uu yihi raadiya ninkii ee lama ayo marka la yidhi maya wallahi aniguna been ma sheegin rasuulka alla been ma sheegin soo hela ninkii nimankaan la dagaalama waa nimankii markaa waa la helay ninkiio mid kale ka hooseeya markaasuu cali uu ilaahay tawxiidkiisa qari maalinta iyada nimankii khawaarijta ee rasuulku sal slam ka yidhi yaqra'uuna alqur'aan laa yajaawizu taraaqiyahum riwaayad kale xanaajirahum nimankii laftirkoodii bay noqdeen nimanka iyaga ah marka asxaabilxiraqaas qur-aanka ay akrinayeen ma aanay fahmeyn maxaa yaele qur-aanka waxaa ka mid ah aayaad ilaahay uu ku waajib yeelay in la raaco oo keliya nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisi wax kale aan la raacin waxaa kamid a suurat acraaf ilahay wuxuu aliflaamiim saad kitaabun unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xarajun minhu litundira bihi wadikraa lilmuuminiin ittabicuu ma unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakaruun ittabicuu raaca maa shay raaca unzila lasoo dejiye ilaykum adinka laydinku soo dejiye min rabbikum xagga rabbiga laydinkaga soo dejiye xagga rabbi waxa laga soo dejiye waa laba shay alkitaab walxikma aayadku ilahay wuxuu ku yidhi wadkuruu nicmat allahi calaykum wamaa anzala calaykum min alkitaabi walxikma ilahay aayadkuna nabigu sal slam ku yidhi waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma rasuulku wuxuu beri jiray dadka alkitaaba walxikma wayucallimhum alkitaaba walxikma wadkurna maa yutla fi buyuutikuna min aayaati illahi walxikma ilaahay waxa uu soo dejiyey marka waa kitaabka iyo sunadii nebiga sal slam xikmadii ilaahay wuxuu amray inaan raacno wixii nalkuu soo dejiyey xaggiisa laga soo dejiyey ilahay intaa kuma ekaysan waxa walaa tattabicu ha raacina min duuni sokodiisa awliyaaa awliya wax kale ha raacinin wuxuu leya ibnu abri ay laa tattabicu ayra maa unzila hayra maa unzila ilaykum min rabbikum ha raacinina waxaan ka ahayn wixii xagga rabbiga iskaga soo dejiye aayaad macnahaas tilmaamaya oo fara badan qur'aan kariimka iyagoo akrinaya qul inamaa attabicu maa yuuxaa ilaya min rabbi ittabicu maa unzila ilaykum min rabbikum iyagoo akrinaya bay haddana bidcooyinkaa samaynayaan marka qur-aankii ma dhaafin luquntii ahlubidac qur-aanku halkaa uma dhaafin ilahan ka magangalnay meesha waxaan ku ogaanay bidcada yartaa bidca weynay gaarsiidaa maxaa ku jaban wax yar waaye ha habeenka bisha habeen kamida ilaa akhwaan musliminku ay sameeyaan habeen bisha kamida ayay kulmaan masaajidii meelahaasay ku kulmaan meelaha qaarna banaamada u baxaan markaas habeenka habeenka leylata tahajud baa leeyahay ha meel walbay ka sameeyeen ay joogaan xalay wadamada reer galbeedka markay joogaan inay yidhahdaan fasaxaan la eeganaynaa sabtiga iyo xadda iyo meel ay fasax dadku haystaan habeen dhan ay fasaxan yihiin bay ku sameeyaan hal mar bishii dariiqat likhwaan wey habeenkaas qur-aan la akraa dhalinyarada la la tawjiihinaya ulajeedooyin kala fara badana waa jiraan marka war arrintan aad samaynaydin yaa idinkaga horrey hal habeen in laga tahajudo bishii jamaaca weliba si wada jira loo tahajudo weliba masaajidkii ayna antum halkay ka keenteen dad baaba ay kuleeyihin ama maxaa ku jaban akay dhalinyaradan idamaysan suuqa wareegeysa in ilahi halkaa la xasuusiye wax weyn baa ku jaban ayadaasaa waxay u gudbaysaa bidcada yawman ma waxaa la arkaa inay u gudubto bidcat alkhawaarij walikhwan laa shaka walaa rayb anahu calaa tariiqati alkhawaarij nasal allah yaxfadana qaala mali sheekh wuxu wallahu allah almustacaanu kan la gaalmo weydiisto wacalayhi isaga dushiisa atuqlaan isku halaynta ahaatee wasallaha amaan allahu alle wasalama hana badbaado calaa sayidina sayidkeena muxamedin ah wacalaa aali aalkiisa ha badbaadiyo ha amaano wasaxdii saxaabadiisa ha badbaadiyo ha amaano ajmaciin calayhi dhammaantood wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta nastakfiruka natuubu ilayk walxamdu lilah ilahay kitaabka noo khatimay ilaha nagu anfaco ilaha nagu anfaco ilahay nagu anfaco ilahay nagu anfayo cid kasta oo dhegeysata وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك